wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawa qaybta hore ee barnaamijka mar kale waxaa nala joogta wasiir khadiija maxamed diiriye oo sababta ah aad ogaan doontaan marka aan dhex galno barnaamijka anigoo sidoo kalena barnaamijka idinku haya sheeko kaftana oo magaalada new york nagu dhex martay aniga iyo wasiirka qorshaynta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan beene beene oo caawiya caweyska washington toddobaadkan waxaa mar kale barnaamijka nala joogta qayb ahaan wasiirka qoyska ee dowladda soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye oo ka jawaabaysa su-aalo ka soo noqday waraysigii aan toddobaadkii hore kula yeeshay barnaamijkan marwo khadiijo kusoo dhowow mar kale barnaamijka minanka minankaaga waaye soo dhowow laba silsiladood oo qisooyin heese ah ayaa iska kay dhexgalay taasaan rabaa horta inaan dib u saxo oo ah heestii uu axmed cali cigaal qaaday oo aan ku soo qaatay barnaamijkii hore ee gobaad ma lahayn allah u naxariistee abwaan maxamed cali kaari heesta gobaad ayaan soo qaatay waa silsiladii walaalkay cabdiqafaar ciise lole ayay ahayd marka horta meeshaasaan saxayaa sababta oo ah idaacadda v o eda iyo barnaamijkaba waa mid weyn oo taariikhda gelaya aad iyo aad iyo aadan kaaga mahad celinaya sidaa barnaamijka haddana toddobaadkan kale aad u soo qaaday walaalkay cabdiqafaar abwaanka sugaanyahanka oo heese fara badan oo taariikhda galay kulena inta laftarkiisa waan jeclaan lahaa caweyska cabdiqafaar ciise lagoole in barnaamijkan caweyska isna lagu dhegeysto haddii ilaa yira waa jeclaan laha waayo sugaan fara badan oo taxana oo silsilada oo taariikhda galuu leeyahay oo aan dadka soomaaliyeed ay sidaas ugu wada fahamsanayn marka wuu mudan yahay in lagu xuso barnaamijka caweyska v o eda waxaana filayaa haddaanan qaldanayn kolley afrikada nairobi ku nool yahay anigu ma arkin laakiin maqalkiisaan haystaa ilaahay cimrigiisa ha u barakeeyo aamiin aamiin maxaad is leedaha marka dhegaystayaasha way ka baran karaan cabdiqafaar waxaa laga baran karaa heesahaas taariikhda galay dadka inta badan waxay yaqaanaan heesaha qofkii qaaday abwaankii alifay oo ereyada lahaana inta badan ma oga marka heese badanoo uu leeyahay oo taariikh silsilad fiican a leh ayuu leeyahay caashaqana ku xusan marka in oo sidaas loo barto waan jeclaan lahaa waayo hadda anigaba waxaan u bixinayaa waa fahamka aan ka qabo oo aad iiga aqbashay oo aad aan aad iyo aad kaaga mahad celinayo marka waan jeclaan lahaa inuu soo galo barnaamijka oo aad hesho haddii aan la idmo heesaha wax ma ka xasuusan kartaa khadiijo heesaha uu cabdiqafaar ciise uu sameeyey mid laba waxuun ma ka xasuusan kartaa khadra daahirna way qaaday heesii heestii oo cabdibarisamaad aad
sheeka bareley marka sheeka bareley sheeka bareley taa sax ah aad ugu suntan yahay dadka inta badan ay og yihiin heestii cabdibarisamaadkii sheeka bareley marka sheeka bareley kaftan laysla beegsado ma baraarugta boholyo ma oyna
nuglaan hawr dharka baaxadiis leh waa ku badan yahaye haw baraq nublaan hawl cirka baaxadiis lehbarashada isnuugtiyo axdigaagan baabay barashadan isnuugtiyo axdigaagan baabay haween baad ku baratay kaadkaysa bayd haka dabaabalan bahalin barashada isnuugtiyo axdigaagan baabay barashada isnuugtiyo axdigaagan baabaay haween baad ku baratay kaadkaysa baytu haka dababalaan baalin baahidaada adiga adiga dhibta baanan karayo sama waxaad bidaysana kuma baasa geliye dabka kugu baxaya baholyowi geliyo anisiri baktiye baahidaada adiga adiga dhibta baanan karayo sama waxaad bidaysana kuma baasa gelinine dabka kugu baxaya baholyowi geliyo anisiri baktiye adaan ku birmanaye bashbashiyo barwaaqiyo badhaadhan rajeeye adaan ku birmanaye bashbashiyo barwaaqiyo badhaadhan rajeeye
aad iyo aad marka in la helo barnaamijkan oo qisadaas la ogaado waayo een, inta badan heestii khadradaar heestii axmed cali cigaala la leeyahay ereyada een, abwaankii lahaa inta badan soomaalidu ma xusto mararka qaarkood youtubeyada waa arkaa in oo abwaankii tiriye meelaha qaar lagu soo qoro laakiin maqal ahaan heestii xasan samatar heestii hibanuura heestii fulaan fulaano saasaad maqlaysaa laakiin abwaankii lama xuso marka waan jeclaan lahaa taariikh iyo silsilad fiican oo uu fanka soomaalida ku leeyahay in la xuso adiga iyo barnaamijka iyo intii dhegaysanaysana een, waxaan leeyahay ha la wada raadiyo cabdiqafaar
aa heshiisyo halbowlaha garabtay ima soo edbinaya
waaya aad baad mahadsantaa khadiija intaadan ka bixin n kolleyba inaad adigana daawatay ama aragtay waa laga yaabaa dad badan oo n barnaamijka markay daawadeen dhagaystay falcelinada ay soo sameeyeen waxaa ka mid a waxay yidhaahdeen khadiijo waaba jacaylka hooyadiisa way is adkaynaysaa khadiijo khadiijo runta ha noo sheegta ay leeyihin marka dadkaas maxaa u sheegaysaa ku nool taamada firaayo ee jacayl waa laygu dhalay ee jacaylka lagama maarmo saasaan sheegayo waaye ee soomaalida iyadaa u fahamsan marka la dhahayo weysada laysku dhowrto waa ninkii naabtiisa weysada waaba iska jebiyaanba cashahay laakiin erey ahaan baa loo leeyahay aniga maya n f s n f intaasaa igu filan marka marka dadka qaarna waxay leeyihiin jacayladii soo maray ama dadkii ay nolosha soo hore u soo wadaageen khadiijo mid taariikh ku reebay ama mid ay xataa mahad gaara u celinaysa ma jirta miyaana waa la leeyahay mahad gaara calaf baaba isu kayna keenay oo mahad gaara oo hadda sabab oo oo- oo mid gaara aan u siiya ma laha Oo waan wada dhaqanay een, diiniyan een, wax aan dadkoodii iyo qabaa'iladii iyo reerihii ay kasoo jeedin jeedeen kala dhexeen baa igala dhexeeya inta aan noolahay waayo hadda waalidkay ma noola qaarkood waalidkoodoo noolaan soo gaaray marka aabayaashood weyse igama jibinaynin oo aabahay la mid ahaayeen qaar hooyada hooyaday iyo aabahay nool soo gaaroo badanaa jira een, kam- kama jibinaynin marka een, la- la- waxaan dadka caadigaa dhex marin baa na dhex maray mid la arkaba meeshiisuu ku ammaanan yahay meeshiisu oo ilaahay ha ugu barakeeyo nolosha uu haysto caafimaadna allah ha ugu daro intii dhimatana allah u naxariisto wax kale ma jiraan Aba- noloshana inaan been ka sheega ma rabo dhaqan kale iyo nolol kale oo taa ka fiican baaba soo mara isleeyahay marka wax gaar ah noqdo ma jirin guri kastana waxaan ka soo baxay anoo qanacsan waa tahay aad baad mahadsan tahay marka toddobaadkan hees kalema noo haysaa oo aad is leedahay dadka ha nala dhegaystaan waa waa badan yihiin kuwii hore aan xusay haddii kuwa soo gadaal baxay wax laga fiirinayo okay laakiin ayaamahan dambe heesaha waxaan ku xusaa en, gabadhayda sacaad wiilke wiilashayda marba mid baan ku xusaa marka mursal muuse cumar mursalkayga caashaqa ku soo qaadanaa nasiyay marnuuray nalka manka daaray nudwadna ha ku taalo lagunabay dhexdiisay sibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay taasaan kuu soo qaaday aad baad mahadsan tahay khadiija maxamed diiriye aad baan ku salaamayaa Adaa Thank mudan, you adaa so very mudan, much.
adaa Thank you. Thank you.
nuqul laygu dahiyo nuski laygu dhabiyo nafti laygu dherashay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdi caashaqayga nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo nafti laygu dherashaa duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdi caashaqayga nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado inay mar nuuraay nalka manka daaraay dudwadna ha ku taloo lagu nabay dhexdiisaay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka manka daray dudwadna ha ku talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay
intii aan toddobaadkan ku sugnaa magaalada new york waxaa ii suura gashay inaan halkaasi waraysi ay siyaasadi ka maran tahay aan kula yeesho wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene waxaanan wasiirka ka codsaday bal inuu marka hore diyaar u yahay inaan su-aalo kaftana weydiiyo iyo in kale wuxuuna iigu jawaabay haha diyaar inas waa aadan soo dhaweyna n v o eda barnaamijyo badan ay leedahay laakiin barnaamijka la yidhaahdo caweyska washington eh, ma dhegeysataa horta maya ma- ma dhegeysto uma badni dadka oo caweyska dhegeysta kuma jiro waya barnaamijkaas eh, waa barnaamij iska madadaalo ah oo kaftan ah oo loogu talagalay bulshada in waxoogaa yar lagaga qafiifiyo ka hadalka siyaasadda toddobaadkiiba hal mar marka n waqtiyada adiga aadan shaqooyinka hayn ama waqtiyadaada firaaqada ah ee noloshaada caadiga ah maxaa qabataa marna dee asxaabta saaxiibadeedaan dee sheeke iyo kulamo aan aan aan wakti badan u helaa marka kalena dadka aad wax u akhriyo bugaagta iyo waxaas akhriyaan ahay dhanka sportiska iyo meelaha dadku badan yihiina ma ihi dhanka caweyska iyo heesaha dadka aad uga qaybgelina ma ihi oo dhankaas xoogaa conservative baan ka ah oo uma badni marka waa meelahaasaan u badanahay Eh, haddii sportsna aadan cayaarin n dhinacii musicana aadan jirin dhinacay jirtaa Eh, hadda arrimaha bulshada waa iska tira badan yihiin dad labadaas aanan ahayn oo oo arrimaha bulshada iyo meelaha dadka isugu imaadaan iyo eh, de- maxaan ku dhahaa arrimaha abaabulka dadka iyo waxaas dad ka shaqeeyo arrimaha siyaasadda iyo iyo iyo xagga eh, mujtamaca u badanaan ahay anigu marka meelahaas u badana labada kaloo liiga badan yahay waayahay marka n hadda ma dhegaysatid laakiin weligaa hees aad dhegaysatay oo dhegtaada kusoo dhacda ama ha ahaato wadani ama ha ahaato jacayl ama wax kale ha ka hadasho ma jirtaa weli hees dhegtaada kusoo dhacday oo aad xusan karto dabcan heese badanaan dhegaystay oo dee aan ah, eh, maxaan ku dhahaa oo ama wadani ah ama eh, maxaan ku dhahaa way jirtaa boqol kiiba boqol oo heesaha waan- waa- waan dhegaystaa waan dhegaysan jiray Eh, dabcan ma heesiyo fanaan mihi laakiin aad iyo aad aan u dhegaystaa mid ma isku dayi kartaa walaahi eh, caashii kuma fiicni qaybtaas laakiin waa waa aadaan u dhegaystaa boqol kiiba boqol waaya waxaad ka warantaa n soomaali badan marka laga hadlo n jacayl laga hadlo waxay u haystaan n waxyaabo afka aan la soo mari karin iyadoo jacaylkana uu nolosha ka mid yahay see isku tihiin dabcan jaceylka noloshay ka mid tahay waa wax qof kastoo dee oo humanity-ga ama dadka kamid ay soo wada arkeen qof kastoo ama isku daya guur amaba guursaday amaba mataqaanaa oo dhanna waa soo maray ama soo yaraa soo mara oo hasaawaha waqtigiisii ama markuuba guursanayay xitaa si kas haddaadan hore usoo mara markaad guursanaysa gabaraad la hasaawday sheekaysateen jeclaata unbaad guursanaysaa dee anigu dad waa aaminsanahay waa wax jiro oo sax ah oo oo eh, bulshada ku jiro ku dhex jiro oo dee waxyaabaha joogtadoo maalin kasta u dhaco agteenna ka dhaco nagu soo dhacayo dee bay ka mid yihiin marka waa aadaan u aaminsanahay inay jirto arrintaas marka mar haddaad arrintaa aaminsan tahay heese jacayla oo arrimaha ka turjumayo oo marna aad ka heli jirta ma jira oo adig ku qusaynayay Eh, heese oo si gooni ani ii khuseynayo hadda aan xasuusta ma lahan dabcan laakiin dabcan un si guud un heesaha jacaylka inaad dhegaysatid oo ama aad aad aad aad cabirkii iyo waxay ka hadlaayaan ama aad aad macno kuu suubinaa oo ama- oo dee s- xigmadii ay ka hadlaayaan laga yaabo inaad fahanto way jiraan laakiin hadda wax anigoo a- aan isku qaabeeyo oo inay itaabanaysna ma maan arkin laakiin for sure heesaha jacaylka waan dhegeysan jiray waana waa waana wax fiican oo aad iyo aad aan ula socdo bulshada la rabo maxaa dhacay mararka qaarkood heesaha mid kastaba waxbay cabirtaaye mid baa cabirta wadaniyadda mid baa cabirto eh, dhaqanka dadka mid baa cabirto jacaylka eh, of course eh, aad iyo aad aan u xasuustaa Wax- malaha waxaad is leedahay wasiir beene beene oo heese aan dhegaysanayaan lagu dhihin marna
may waa waa waa haddaan hadda kor ka xasuusan lahaa horta waaba qaadi lahaye laakiin dee hadda kor ma ka xasuustay laakiin waa waa waa waa- aadaan u aaminsanahay waxyaabahaas aada umahadsantaa beene beene thank you so much barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobayaa dhegayste haddii aad danaynayso in barnaamijkan aad ka qayb gasho amaba aad fikir kusoo biiriso waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dot com amaba boggaan ku leenahay facebook tan iyo kulan dambe oo casho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
tankabayo adigoon kugu koonayaba hableela gudboona ragu wadaagu tade tankabayo adigoon kugu koonayaba hableela gudboona ragu wadaagu tade sidadii gashan weli gaxmamadhan la taago sidadii gashan weli gaxmamadhan la taago talo iga ku rumanto sidadii gashan weli gaxmamadhan la taago sidadii gashan weli gaxmamadhan la taago talo iga ku rumanto kugu karkarayn waxba kuma qoyso